halkani waa e w r adventist wal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan barnaamijkeenna maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinayaa cabdi kadib waxaa inoo raacayaa cashar inaga imaanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinayaa cabdi labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heeso daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno in aad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaynu kaa codsanaynaa in aad barnaamijkeenna si habboon u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax fikrad ah fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan أقويه وأقعن والأويه حيث نوى بهويه شبح الدقة التويه بغى القرباء ويه وأقعن والأويه حيث نوى بهويه لك خير وقتك على المبيضة في قبورها سويه في قبورها سويه لك بخير وقتك على المبيضة في قبورها سويه في قبورها سويه كوين قلنا أبوه اليوكوين عشق بين بين كوين تحال كني كوين كيركي يدا كوين كيركي يدا كوين كيركي يدا كوين كيركي يدا كوين أريكوين كيركي يدا كوين أريكوين وابنها يوكوين عاشق بين كوين وكان حال حالي كوين بينك يا كوين بيني يا كوين بينك يا كوين بيني يا كوين
Amen.
الذي عليه وجهي وفي رمضة كوين وصعبه اليكوين عشق بنتك كوين وكان حالك عني كوين بنتي يا كوين بنتي يا كوين Erkeği yada kuvayı Erkeği yada kuvayı Adayı yine Sediye adayı kuvayı Adayı kuvayı Sediye adayı kuvayı
waxaan filayaa in aad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad wax su-aalaha qabto oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska ama aad haysid wax fikrad ah fadlan waxaad inagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaa imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan
Korodoy, kobong mirashe. Koron korbedido. Makahatoy, wala. Olminka Dudu Kirkiriso Kami Kibir Dantani أركبه لا iskaymishenaw waali kala yareeba Kirwookiingaley, kirwookiingaley, hoggaami doomaa. Kirwookiingaley, kirwookiingaley, hoggaami doomaa. Woy sariir bisew, sariir bisew, woy sariir bisew koo, woy sariir bisew, kaskay mishenaw, waali kala yareemaa.
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan cashar keni inaga imaanaya bugga nolosha oo ah baibalka cashar kenya wuxuu ku saabsan yahay muxaadarada uu soo jeediyey nebi nuux sida ku qoran kitaabka quduuska waxaana inoo soo jeedinaya cabdi ee dhegeysi wacan
dhegaystayaal waxa aan idiin soo gudbin doonaa maanta cashir ku saabsan kitaabka quduuska ama baybalka ah waxaynu ka hadli doonnaa nebi nuux iyo wacdihii xukunka imaanaya dhegaystayaal nebi nuux wuxuu dunida ku noolaa boqolaal sanno oo qaabiil iyo haabiil ka dambaysay sannooyinkaasi kumanaanka dad ah ayaa dunida ku dhashay dadkii dhulka degganaa waxay bilaabeen inay ka leexdaan ilaaha runta ah markii nuux dhashay xaalkoodii aad iyo aad buu u xumaa dadkuna waxay isku bilaabeen nooc dembi ugu xun dhegaystayaal rabbiga wuxuu arkay inuu dadka sharkiisa ku badan yahay dhulka iyo meel kasta oo fikirrada qalbigiisu ay shan keliya yihiin had iyo goorba ilaahna wuxuu arkay dhulka oo bal eega wuxuu qarribnaa waayo intii jidhka lahayd oo dhammi jidhkooday ku qarribeen dhulka oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi intii jir leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaan gaadhay waayo dhulku waxaa ka buuxsamay dulmi iyagu xaggooda ka yimid oo bal eega iyagana dhulkay la baabi'i doonaan markaasaa ilaah wuxuu nebi nuux ku yidhi waxaad dhistaa doonni weyn taasu waxay ahayd wax ilaahay siiyey nebi nuux iyo qoyskiisii inay baxsadaan xukunka xun ee dhulka ku soo socday intuu doonnidii dhisayey dadkii ayuu wacdinayey wuxuuna dadkii ugu digay xukunka ka imaanayay ilaah oo wuxuu u sheegay in ilaah xanaaqi yahay oo uu iyagu dembigooda daraaddiis u wada baabbi'in doono wuxuu u sheegay inay toobad keenaan oo ay ilaahay u soo noqdaan oo ay dembiyadooda iska daayaan si uu ilaah iyaga uga naxariisto ilaah waa inuu ciqaabta kuwa isaga ku dembaabaa oo dhammi dadka oo dhammi waa dembiiliyaal oo waxay ku dembaabeen ilaahay maxaa yeelay waa dembaabatay waxaad ku silci doontaa xukunka eebbe hadduu aadan sidii nuux oo kale aadan lahayn meel aad ku magangasho ilaahay wuxuu kuu diyaariyey meel aad ku magangasho si aad ugu baxsato ciqaabtiisa adigu ma doonaysaa inaad ka badbaaddo xukunka ilaahay dhegaystayaal maanta cashirkeennu halkaas ayaan ku soo gebagabayn doonnaa ismaqal dambe iyo dhegaysi wacan iyo hurdo caafimaad leh.
Thank
qalbigaiyo qalbigaaga isi inankaygiyo inankaygiyo qalbigaaga isi waan caddaynayaa qalbigaaga inankaygiyo ikaalay waan safaynayaa qalbigaaga ikaalay maanta inakaygiyo imikaada wadnahaaga isi inakaygiyo imikaada wadnahaaga isi waan ku sugayaa inakaygiyo imikaada ikaalay waan ku sugayaa inakaygiyo ikaalay maanta inakaygiyo imikaada dembigaaga ikeen inakaygiyo imikaada wadnahaaga ikeen waan ka saarayaa dembigaaga imikaada ikaalay waan ku sugayaa inankaygiyo
heestaasi waa hees nebi amaani ah dabcan soomaalidu waxay ku maamahday aqoon la-aan waa iftiin la-aan haddii aad wax su'aala aad haysid ama aad qabto fadlan inala soo xiriir bal soo diyaarsada qalin iyo qardaas aad ku qoratid ciwaankeenna casharkaas inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogoweynaynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso in aad wax ka barato bugga nolosha oo ah baibalka fadlan inala soo xiriir adoo waraaqaa kusoo hagaajinaya codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaa emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo kuna soo dhowaada heesta soo socota
xun shawbake awgur mugayshaan hasida xun shawbake awgur mugayshaan aniguna kugaasoo